Clef Jean on the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan karim dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha maarj ee sanadka ka waa koobi toban afrikada beri saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samarkaad qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah inta badan dalalka muslimiinta oo maanta laga soomay waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro isxilqaamay oo ka shaqeeya in adeeg ambalaas oo bilaash ah laga hirgeliyo gaalkacyo
gaalkacyo magaalo koraysa ah magaalada mataqaana isheeg dadkeedu laba dhinac kala degan yihiin sababtaasaa sababtan u keentay ah in magaalada gaalkacyo haddii qofku rabo in dhinac laga qaado dhinaca kale la geeyo koostigu ay ka badanayso in caadi loo qaado oo hal dhinac loo kala qaado dadka marakacyaasha loo yaqaano oo aad u soo badanaya magaaladooda guud ahaanba aan lahayn wax ambalaas ah oo si firi ah ku shaqeeya
waxaa kalood maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo laga bilaabay magaalada beledweyne iyo sidoo kale wararkii cayaaraha iyo kaalmihii nabi ammaanka bisha barakaysan ee ramadaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida inta badan dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa isniinta maanta ah bilaabay soonka bisha ramadaan oo xalay bilatay iyadoo soomaaliyana ay ku jirto dalalka intooda badan maanta laga soomay maalintii koowaad ee ramadaan waxaa soomaya in ka badan hal dhibic sideed milyan oo muslimiinta caalamka ku kala nool kadib markii mas-uuliyiinta halka ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee sacuudiga ay xalay ku dhawaaqeen curashada bisha ramadaan waxyar kadibna dalal badan oo khaliijka carabta ah iyo sidoo kale soomaaliya masar suudan suuriya iyo yemen ayaa iyagana ku dhawaaqay inay isniinta maanta soonka bilaabayaan waqooyiga ameerika ayaa sidoo kale maanta laga bilaabay soonka si kastaba ha ahaatee waxaa jira qaar ka mid ah wadamada ku yaala asia sida australia brunei indonesia malaysia iyo singabore kuwaas oo talaadada berita ah bilaabi doona ramadaanka kadib markii ay ku guuldaraysteen inay arkaan curashada bisha cumaan oo ku taala cirifka bari ee jasiiradda carabta ayaa la mid ah kuwa ku dhawaaqay in ramadaanka ay bilaabi doonaan talaadada jordan ayaa sidoo kale iyadana waxay bilaabi doontaa berito hogaamiyaal badan oo caalamka ayaa muslimiinta dunida ugu hambaliyeeyey curashada bisha ramadaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey bilashada bisha ramadaan xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay barta villa soomaaliya ku yiri dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka islaamka waxaan idinkugu hambalyeynayaa munaasabadda barakeysan ee bisha ramadaan dhinaca kale bisha barakeysan ee ramadaan oo maanta isniin ah ayay u bilaabatay dadka reer khaza iyadoo aan la gaarin wax heshiis xabad joojin ah islamarkaana ay socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada israa'il iyo kooxda xamaas waxaana dhibaato bini-aadamnimo oo aada u daran ay ka taagan tahay dhulka la go-doomiyey ee falastiin markab samafal oo sbain ah oo ay ku raran yihiin shiixnado cunno gargaar ah ayaa loo diyaariyey inuu ka ambabaxo dekadda qubros kaasoo u socdaalaya dhanka xeebta marinka khaza halkaasoo qaramada midoobay ay marar badan ka digtay macluusha ay ka digtay macluul kooxaha samafalka ayaa sheegay in keliya qayb yar oo ka mid ah gargaarka loo baahan yahay si loo daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee bini-aadamnimo ee loo ogolaaday khaza tan iyo bishii oktoobar markaasoo israa'il ay go-doomin gelisay qiyaastii saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir oo u jirta qubrus ayaa markaasi oona lagana gudbo badda mediteraneanka ayuu markabkaasi ka tegi doonaa dalal badan oo maraykanka ugu horeeya ayaana toddobaadyadii tegay raashiin gargaar ah cirka uga daadinayay khaza markaas oo dadka ay ku dhaawacmeen qaarna ku dhinteen kadib markii ay ciladoobeen baalishuudyada waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay guuldaraysteen wadahadalladii ay garwadeenka ka ahaayeen dalalka ay ka mid yihiin masar iyo maraykanka iyo qatar kuwaas oo la doonayay in xabadda lagu joojiyo ka hor inta aysan gaarin ama aysan bilanin bisha barakaysan ee ramadaan ergo ka kala socota wadamo muhiim ah ayaa isniinta maanta ah ku kulmaya karibiyanka si ay wax uga qabtaan xaaladda cakiran ee ka taagan dalka haiti iyadoo rabshadaha burcadda ay curyaamiyeen caasimada jasiiradda saboolka ah taas oo ku qasabtay diblomaasiyiinta ajnebiga inay toddobaadkan dalkaasi ka baxsadaan kooxaha dambiilayaasha hubaysan oo horey gacanta ugu hayay inta badan magaalada borto o prince iyo sidoo kale wadooyinka soo gala dalka intiisa kale ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday rabshado ay ku doonayeen inay xilka kaga tuuraan ra-iisul wasaare ariel henry oo ah hogaamiyaha dalka saboolka ah coricom oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin wadamada karibiyanka ayaa ergo ka kala socda maraykanka faransiiska kanada iyo qaramada midoobey isugu yeeray kulan maanta ka qabsoomaya dalka jamaica si ay uga wada hadlaan xal uhelidda rabshadaha hayti iyo sida lagu caawin karo axaddii madaxweyne ku-xigeenka goyana baaraad jagedo ayaa sheegay in dalalka ay doonayaan inay nidaam keenaan oo ay soo celiyaan qaar ka mid a kalsoonida dadka hayti isagoo sii raaciyey in dambiilayaasha ay dalka qabsadeen oo wax dowlad ah aysan ka jirin islamarkaana ay noqdeen bulsho fashilantay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ramadaan mubaarak mar kale dhegeystayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga daafuray tartan kubadda cagta ah oo loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada sida uu warbixintan kaga soo diray waryaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane tartankan ayaa u dhexeeya toban kooxood oo laga soo kala xulay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne waxaana taabagelinaysay jaamacadda joobkey oo garb istaag u muujisay dhallinyarada tartanka soo qabanqaabisay saadaq cismaan axmed oo ka mid ah dhallinyarada qabanqaabada tartanka leh iyo mustaf cabdirashiid cilmi maamulaha jaamacadda joobkey ayaa waxaay ka waramayaan muhiimadda uu leeyahay tartanka tartankan waxaa soo qabanqaabiyey bahda dhallinyarada ee xaafadda ulajeedkiisuna wuxuu ahaa in dhallinyartaasi isdhexgal bulsho ay dhex marto tartanka waxaa ka qaybgalaya toban naadi oo ka kala imaada xaafadaha kala gedisanaya magaalada ay ka kooban tahay wuxuu ku qabsamaya xaafadda buundiweyn garoonka camalow aadaa idinkugu mahad celinaya idinkoo bahda sboortiska waxaa taabagelinaya jaamacadda joobkey mahad korkooda ha ahaato waxaa rajeynaynaa in bahda sboortiska wasaaradaha sboortiska hirshabeel iyo konfederaal wax alaale wixii nagala qayb qaadan kara barnaamijkaas iyo dhallinyartaas kobcintooda inay nagala soo qayb qaataan waxaa rajeynaynaa garoomadii aan ku dheeli jirnay sida stadium laqanyo in dayactirna loogu sameeyo in tartanana loo qabto aadaa ugu baahi qabnaa kubadda cagta in la hormariyo jaamacadda joobkeyna aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaad tihiin dadkii ugu horeeyey oo ka qayb qaatay hirgelinta isdhexgalka dhalinyarta sboortiska ee ka socdo xaafadda buundooyin khaasata camalow anigoo ka mid ah maamulka jaamacadda joobkii qaybteeda magaalada beledweyne waxaan fursad u helnay amasena ay noo suura gashay inaan qayb ka noqonno amasena aan taaba jeedno aan isku soo dabaridno koobka qabsoomay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buundaweyn koobka oo ay martigelinayso xaafadda buundaweyn ayna ka qayb galaan dhammaan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne waxaana aad iyo aad aan u bogaadinaa dhallinyarada soo qabanqaabisay tartankaas ee wakhtiga badan ku bixisay fursaddan ay noo siisay inaan ka mid noqonno taabajeliyaasha amasen aan noqonno taabajeliyaha keliya ee tartanka taabajelinayo waxaan rajaynaa dhammaan jaamacadahana lamidka ah iskuulaadka iyo shirkadaha inay gacan siiyaan amasena garab ay u noqdaan dhallinyarada si loo helo nabadgelyo si loo helo xasilooni qaar ka mid ah dhallinyarada beledweyne ee xiiseeya tartamada kubadda cagta ayaa waxa ay soo dhoweeyeen qabsoomidda tartankan anoo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne waxaan bogaadinayaa tartanka qabsoomay magaalada beledweyne ee taabagelinaysa jaamacadda joobkey waa bogaadinaa dhalinyara taabagelisa dhalinyarada beledweyne waxaan bogaadinaa tartanka ka furmay magaalada beledweyne taabadgelinayso jaamacadda joobkey isdhexgalka dhalinyarada samaysan waa bogaadinaa tartamada noocan ah ayaa door muhiima ka qaatay isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhalinyarada beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta ee bisha barakaysan ee ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishuu magacaygu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magacaygu bilaha u mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta kamaydha miyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta kamaydha dunuubta miyaa ramadaan qofkii kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaasha miyaa ramadaan qofkii kala miira ka maaga xumaanta bishuu ka macaasha miyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeye miyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeye miyaa ramadaan murtadka ridoobay bishii ma kalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan murtadka ridoobay bishii ma kalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan bishii ay magowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan bishii ay magowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan marxab marxab yaa ramadaan مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
intaas aan ku dhaafno kaalmahaasi marxab marxab yaa ramadaan ee soo dhoweynta bisha ramadaan weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhalinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa u istaagay in gaadiid ambalaas ah oo adeega deegaanada oo adeega deegaanada mudug laga helo iyadoo gaadiidkan markaasi ay soo dhoweeyeen bulshada dhakhaatiir iyo ururo dhalinyaro isbiirsaday ayaana arrimahaasi sidoo kale ka wada xajooday warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
dhalinyarada nabadda iyo saddexgalka gobolka mudug iyo ururka dhalinyarada dhakhaatiirta galmudug ayaa u istaagay ka shaqaynta sidii gobolka mudug looga hirgelin lahaa adeeg ambalaas ah oo meelaha ay ka dhacaan dhibaatooyinka caafimaad darro dadka loogu gurmado oqorane maxamed cabdulle waa guddoomiyaha dhalinyarada nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug waxa uu ka waramayaa baahida loo qabo adeeg ambalaas ah aada mahadsantihiin v o a gaar ahaan cabdiwaaxid waad mahadsan tahay sidoo kaleeto doctoorka mahad celinayaa doorka ay ka qaadan kardho madasha nabadda isdhexgalka gobolka mudug waa door weyn waxaan ka midna ahayn dadkii codsaday maadaama magaaladu aan ka shaqeynayna nabadeeda waxaan doorkaan qaadan karna waxaa weeye in ambalaasto si feri ah oo waxaa qooda isan lahayn inay uga shaqeyso guud ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo xaafiyada kala duwan annagoo ka qayb qaadanayna wacyigelinta aan sameynay iyo isku xirka bulshada hore aan usoo sameynay iyo guulo badan aan ka gaarnay is-aaminaada dadka iyo isku socodka gaadiidka sidaas darteed aamin ambalaas baahida loo qabo baahi aada u weyn weye gaar ahaan xiliyada dagaalka oo kale markay dhacaan waxay ogtaha meelaha dagaalada markay ka dhacaan dadka waxaa lagu soo qaadaa baabuur aan ahayn ambalaasyo ama lamama qaadaba meelaha qaarkood marka sidaas darteed waa loo baahanya aamin ambalaas siduu doctoorku sheegana baahi aada u weyn baa loo qabaa waxaa arkaysaa isbitaalada kaleeto marka isbitaalkan qof ama la baarahayo ama iskaan loo dirahayo isbitaalka loo dirahayo dhib badan baa laga maraa gaadiidku taargooyin bay kala leeyihiin kuwaan cashuurnayn dhowrta isaga shaqeysaa aada u yarta mararka qaar sidaas darteed qof bukaanayna ma sugi karo marka ambalaas haddii la helo gaalkacyo dhan ka dhexaysa nabaddii isu socodkii iyo baahida caafimaadka aad bay ukaabaysaa ugu dambeyntii qorane dhalinyarada nabadda isdhexgalka gobolka mudug ma damaanad qaadaysaan in aamin ambalaas howlaheedii shaqa ay rabtay in gobolka mudug ay ka qabato si nabadgelya ah oo xasilooni ah oo isdhexmar ah ay uga shaqayso waa damaanad qaadaynaa markaan leena waa damaanad qaadaynaana waxaan ku tashanaynaa waxa weeye waa maamulka iyo shacabka gobolka mudug degan annagu waxaa nahay afkaar baan keennay afkaartaasaan shacabka dhammaan qaatay marka waan damaanad qaadaynaa insha allahna wayna shaqaynaysa hadduu alleedno doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan madaxa aamin ambalas ayaa sheegaya in deegaanada gobolka mudug ay ka jirto baahi loo qabo helista adeeg ambalaas ah dhibaatada ama baahida loo qabo ambulance ayay ugu infaid gareen meeshan muddo asbuuc ayaan joogay deegaanada dhan waa tegey gobolkan degmooyinka ku hareereysan waan tegey runtii dhul aada u kala fog oo u baahan ambulance baahi weyn u qaba ayaan kusoo arkay dadku inta badan ambulance haddii la sheegay waxaa kusoo dhacaya qarax ama dhaawac laakiin waxaa ka badan dadka dhibaatooyinka kala qaba sida haweenka uurka leh ilmaha xanuunsanaya dadka waayeelka ah xanuunsan ee u baahan isbitaalka in la keenay ee aan soo gaari karin ayaan ku soo arkay meesha marka runtii aad baan dareen weyn baa galay markaan imid deegaanka
baahida ambalaas loo qaba in deegaanka laga hirgeliyo ilaa intay la egtaa
runtii aniga fekerkaan ka haystay gobolkan iyo wax hadda fekerkaan ka haysta aad buu kala duwan yahay gobolkana aad buu u ballaaran yahay gaar ahaan magaalada gaalkacyo dhexdeedu magaalo aad u weyn aada u ballaaran weeye dad badanna ay ku nool yihiin ambulanstu waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid a qof waliba wuxuu ka nasiib badan yahay inta oo ka horgaaro isbitaalka qofka kale marka haddii qofkii inta lagu soo qaado ama uu soo lugeeyo ama wax kale lagu soo qaado isbitaalkii wakhti dambe uu yimaado asagoon wax badan loo qaban karin ayuu imaanayaa laakiin ambulanstu marka ay soo qaado iyo inta isbitaalka u soo wado iyo guriga inta udhexaysa shaqana waa lagu soo qaban karaa marka baahi weyn baahi weyn ayaa loo qabaa runtii maxay tahay marka danta adinka idinka soo gelaysa in bulsho si firi ah ama mutadawacnimo ah aada ugu adeegtaan runtii waa su-aal muhiim ah wey innaga waxaa noogu muhiimsan dunidani waa nolosha bini aadanka waxaad ogtihiin bini aadanku ama naftu inaysan ahayn wax ribeerin lagu samayn karo wax la soo iibi karo inaysan ahayn laakiin ay tahay xilliga ay u baahanta waxqabadka in loo qabto ilaahay asaga qur-aankiisu ku yiri walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahu fi lbari waalbaxr annaguna waxaan ka midna dadkaas la adeejiyey ayaan ka midna oo waxba yacni waxaa waajib nagu ah muhiimadda qofkan ilaahay oo nafta oo gelshay sidii loo badbaadi lahay in aan ka wada qayb qaadano bini aadamku naftiisu waa wax ugu muhiimsan ugu dambeyntii ada iisoo koobaya fursadaha dhallinyarada ay ka helayaan ama ka faa'iideeyaan maxay tahay runtii fursado badan baa soo bixi doona oo ay ka mid tahay amin ambulanceedu waa institution ma ahan wax gaari keligiis ka socda ma ahan institutionkaas haddii uu helo spacekii wuxuu u baahnaa imkaaniyaadkii waxaan furi doonaa meel lagu barta first aidka in dadku yacni tababarka adeega caafimaad ee degdega ah in loo sameeyo institutionkaas wuxuu soo saari doonaa arday badan ayuu soo saari doonaa dadkaas oo u tababaran qof walba asagoo gurigiisa jooga hadday wax gaaraan inuu asagoo isdaaweyn karo in yacni loo tababaro first aidka dhammaan bulshada dhan loo tababaro waxay kaloo ay noqonaysaa machad ay dadku ku dhiiradaan inay wax ka bartaan waxaa ku badbaadi doona dad badan oo ama dhallinyaro ah ama waayeel ah ee u baahan ambulance oo aan helin wakhtigeedii dr maxamed cali kaahiye waxa uu ka mid yahay ururka dhakhaatiirta galmudug waxa uu sheegayaa sababaha loogu baahday in adeeg ambalaas ah laga hirgeliyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
magaalada gaalkacyo magaalo koraysa ah magaalada mataqaanaa isheeg dadkeedu laba dhinac kala degan yihiin sababtaasa sababtan u keentay ah in magaalada gaalkacyo haddii qofku rabo in dhinac laga qaado dhinaca kale la geeyo koostigu ay ka badanayso in caadi loo qaado oo hal dhinac loo kala qaado iyo in meeshii ay magaaladii laftirkeeda ay ku badan tahay dadka marakacyaasha loo yaqaano oo aada u soo badanaya islamarkaasna aan awoodin inay mataqaanaa inkiriistaan gaarigii magaaladooda guud ahaanba aan lahayn wax ambalaas ah oo si firi ah ku shaqeeya waxaa jira titore meelaha qaarkood miyiga gobolka mudug in xiliga dhalmada haweenka qaarkii oo fooshu marka ay qabato lasoo gaarsiin waayo isbitaalka sababa dhinaca gaadiidka ah haddii marka la helo aamin ambalas ma laga bixi doonaa baahidii iyo dhibaatooyinkii ay ku dhacayeen haweenka uureyda
aad iyo aad aad iyo aad gobolka mudug culeysyada ugu badanoo jira weeye way jiraan ambalasyo oo hal ama laba ah ayagoona distansiga ay gaaraan way xadidan tahay marka haddii aamin ambalas la helo waxaa fududaan doonta magaalada gaalkacyo oo magaalo baaxideedu weyn tahay in isbitaalladu isku rifeeraan dadka in dadka masaakiinta aan awoodda badan lahayn si firii ah lagu soo gaarsiiyo goobaha mataqaana caafimaadka hooyooyin badan oo communication badan ka soo gaaray fooshii ama inay gaaraan isbitaalkii daraaddeed in dhibaatadaas badan laga bixi doonaan rajaynaynaa waana sababta aan ku invite garaynay ama u casuunay waa markii ugu horreysay oo gobolka mudug laga hirgeliyo adeeg ambalaas ah oo ka shaqaynaya deegaanada miyiga oo mararka qaar dadka ku dhaqan ay la kulmaan dhibaatooyin gaadiid la-aan oo goobaha caafimaadka loo gaarsiin waayo bukaanadoodii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha shalay ama xalay kulan weyn ayaa dhacay kaasoo u dhexeeyay kooxaha liverpool iyo manchester city labadan kooxood oo ah markaasi ku tartamaya horyaalka premier leaga oo koowaad iyo labaad ku kala jiray ayaa ku kulmay garoonka anfield waxaana uu ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah kulankan ayaan waxba laisula harin labada dhinac iyada oo sheekooyin kala duwan ay ka soo baxeen oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo liverpool oo doonaysa inay sii xoogaysato hogaankeeda ayaana shalay barbaro la gashay kooxda city city iyo liverpool oo aan waxba kala faa'iidin dartood ayaa waxaa ka faa'iidaysatay kooxda arsenaal oo ka badisay kooxda branford sidaasna ku qabatay hogaanka horyaalka premier leaga premier leaga ayaana hadda maraya meel xasaasi ah oo aad laisugu dhegan yahay oo kooxaha farqiyar ay kala horeeyaan idaacadeena dambe ayaad faahfaahinta ku maqli doontaan balse haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka
rabadan bilataya bilkhayr dhalayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimkuu beerraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayay bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri
qasiidadaasi bisha barakaysan ee ramadaan ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaa